bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf alanbiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi waslem waa dersigeenii sagaal iyo lixdanaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum weli waxaan ku dhex jirnaa sababihii keenay inay asxaabtu u adkaystaan cadaadiskii naxariis arxandarada lahaa arxandarada ahaa ee ee kufaartii maka ay kula kaceen dadkii mu'miniinta ahaa ee nabiga raacay sala allahu calayhi wasalama diinta islaamkana qaatay sababa ilaa lixa ayaan kasoo hadalay kii ugu dambeeyey ayaan ku dhex jirnaa oo bishaarayntii ahayd in nasri iyo guul ay gaadhi doonaan mu'miniintu marka ay kaas ku hiranayeen kaas nasrigaas iyo guushaas iyagoo ku hiranaya aysan u arkaynin dhibaato kasta oo soo gaadha kusoo gaadha ilaahay darti inaynan micno agtooda ka lahayn ay u adkaysanayaan wa qaala wuxuu yidhi khabaab ibnul aarat wuxuu yidhi saxaabiga la yidhaah ataytu nabiya nabiga ayaan u imid wa huwa isaga oo nabigu sala allahu calayhi wasalama mutawasidun uu barkaday burdahu go uu lahaa intuu saa u laalaabay intuu saa u duuduubay barkaday wa huwa fii dilli lkacbati kacbada hor hadhqodaalkeeda ama hooskeeda hadhqodaalkeeda dheh qodaal maa hadhqoodaal baa la yidhaha waa hooska ka baxa guryaha iyo ka baxa hadhqoodaal la yidhaha waqad laqiinaa annaga oo la kulannay min almushrikiina mushrikiinta xaggooda shiddatan shiddo iyo dhibaato fa qultu waxaan idhi buu idhi alaa tadcu llaaha alla miyaadan noo baryeyn maad alla noo baridid waxaana lagu hayay sooma aragtid faqacada wuu fadhiistay nabigu markii hore wuu jiifay wuu fadhiistay wa huwa isagooo muxmarun wejihu wejigiisii uu casaaday fa qaala wuxuu yidhi laqad kaana wuxuu ahaa man qablakum dadkii mu'miniinta idinka horreeyay waxay ahaayeen la yumshatu kuwa la feedho bimashaati alxadiidi garhfeedh ama shanlo bir ah yaa waxaa lagu feedhi jiray lagu fiiqi jiray lagu feedhi jiray maa duuna cidaamihi wax alla wixii lafaha ka sokeeyo oo idil oo min laxmin hilib wa casabin seed ah yaa hal marsaas yaa loo qali jiray iyaga oo nool baa la qali jiray maa yasrifuhu kamana leexin jirin daalika dhibaatada intaa leegay can diinihi diintiisa kama celin jirin walayutimana allaahu alla subxaanahu watacaalaa wuu taam yeeli doonaa oo wuu dhammaystiri doonaa oo wuu kaamil yeeli doonaa haada al amra arrintan iyadoo islaamka ah xataa intii ayuu islaamku guulaysan doonaa uu taam noqon doonaa yasiira uu ka socdo alraakibu qofka socotadiihi min sancaa magaalada sanca la yidhaahdo ilaa xadramuud magaalada kale iyo xadarmuud layidhaha buu u socon doonaa maa yakhaafu isagoon ka cabsanayni ila allaaha alla maahana cid kale uu ka cabsanayo uusan jirin oo amni iyo nabadgelyo iyo islaamnimo ay meel walba iyo deganaansho ay meel walba kala gaadhay zaada bayaanu raawi raawiga xadiidkan wariyey wuxuu kusii kordhiyey iyo wadi'ba calaa khanamihi iyo adhigiisa inuu uga boqoyey mahna wax kaluu ka cabsanaya aysan jirin wa fii riwaayatin waxaa ku sugan walaakinakum hase atee idinku tastacjiluuna waa degdegaysaan walam takun maysan ahayn haadihii tantada al bishaaraatu ee bishaarooyinka la isugu bishaaraynaya wanaagga iyo guusha berri la gaadhi doono makhfiyatan mid la qariyey mastuuratan oo la asturay oo dabool la saaray ma aysan ahayn balkaanad waxay ahayd faashiyatan mid bannaan ka taalla makshuufatan oon dabool uusan saarayn oo yaclamuhaa ay ogyihiin alkafaratu xataa kuwa xaqa diiday ee gaaladii ay ogyihiin kamaa sidii kaana u ahaayeen yaclamuhaa mid og almuslimuuna muslimiinti xataa intii ayay gaaladu ogaayeen kaana wuxuu ahaa al aswad ibna almutalib ninka la yidhaahdo iyo wa julasaa'uhu kuwa diiwaaniyadiisa ama jaljiiskiisa la fadhiisan jiray waxay ahaayeen idaa markii ra-w ay arkaan asxaaba annabiyi nabiga asxaabtiisa markay arkaan sala allahu calayhi wasalam ridwaanullaahi tacaala calayhim taqaamasuu bihim kuwii ceebeeya oo caaya taqaamuska marar badan baan kasoo hadlay waxa weeye qofka ood aflagaadayso isagoo kaasoo horjeeda taqaamasuu bihim kuwa aflagaadeeye oo waqaaluu yidhaahda qad jaa-akum waxaa idin yimid mulu'kul ardi dhulka boqoradoodii baa idin yimid alladiina kuwaasoo yarituuna dhaxli doona kisraa wa qaysar kisraa waxaa la yidhaahdaa boqorkii furus ayaa kisre la dhihi jiray qaysarna boqorka rooma ayaa la dhihi jiray reer rooma uma markaa kadib ay saa yidhaahdaan iyo yusafiruuna foodhin jireen wa yusafiquuna ay sacbin jireen ciyaalo suuqiin bay ahaayeen wa amaama hadihi albishaaraati bishaarooyinkan iyaga ah hortooda bilmustaqbali mustaqbalka loogu bishaareeyey guul iyo gacan sarreyn mustaqbalkii almajiidi ee wanaagsanaa ee sharafta lahaa almustaniiri ee ifhayay ee nuurka iyo wanaagga lahaa fi dunyaa adduunyada maca maa fiihi iyo waxa ku sugan mustaqbalkaas oo min alrajaa'i raja ah bishaaradaa waxa ku sugan maca maa fiihi waxa ku sugan oo min alrajaa'i rajo iyo quuldarayn ah quuldarayntii quuldarayntii alsaalixi ee wanaagsanayd alkabiiri oo weynayd albaaligi ee gaadhaysa ila nihaayati ugu dambaystana fi lfawsi biljannati jannada in lagu guulaysto oo lagu liibaano taas marka la hordhigo maxaa weeye weli yacni jumladu ma degin amaama hadihi lbishaaraati bishaarooyinka intaa la eg ee adduunyadana mustaqbal sharaf leh oo ifaya laysugu bishaareeyey aakhirana janno la helayo intaa horteeda kaana saxaabatu waxay ahaayeen yarowna kuwa u arka al iddihaadaati jirdilka iyo maskax dilka lagu hayay allatii taasoo tatawaalaa calayhim iyaga iskaga soo dabadhacaysa tawaaliga waxaa la yidhaah kolba mid baa kugu soo dhacaysa kolba mid isu raacraacaysa tatawaalaa calayhim iska dabadhacaysa ama isu soo raacraacaysa ama isku soo cirbinaysa iyaga calayhim korkooda min kulli jaanibin dhinac walbaba kaga imanaysay iyo wal masaa'iba iyo dhibaatooyinkii iyo musiibooyinkii allatii taasoo tuxiitu bihim soo hareereynaysay oo kaga imanaysay bihim min kulli arjaa'i afarta bayni garjaho afarta dhinacba kaga imanaysay inaysan ahayn leysad inaysan ahayn ilaa saxaabata sayfin jilaal daruurti oo can qaliilin mardhow taqshacu faydmaysa ama kala biiqbiiqaysa oo ka tegaysa meesha saasay u arki jireen haadaa haddana walam yazal marna rasuulku kama zuulin oo kama dakaamin sala allahu calayhi wasalama yuqadii inuu nafaqeeyo uu quudiyo arwaaxahum ruuxdooda biraqaa'ibil iimaani iimaanka wanaaggiisa iyo macaankiisa inuu ku quudiyo oo yusakii uu nadiifiyo u tahiro nufuusahum nafyaalkooda bitacliimi alxikmati sunnada nabiga inuu baro iyo walqur'aani qur-aanka inuu baro inuu ku nadiifiyo oy naftii nadiif noqontay in markii naftu la taskiyeeyo waxa weeye markii laga ilaaliyo waxyaabaha sayi-aadka iyo xumaanta daacadeeduna ay badato nadiif bay noqonaysaa qalbigeedu shafaaf buu noqonayaa wuxuu noqonayaa mid nuurku uu galo mid ilaahay subxaanahu watacaala toos xidhiidh ulala ayuu noqonaya dhinaca kale haddii naftu shirki iyo macaasi hadday ka badato wuu madoobaanayaa qalbigu markaasaa wax gelaya uusan jirin markaasaa wuxuu noqonayaa habeed geel oo kale wuu raamaysanayaa kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun waxaa raan iyo habeed iyo ku noqday weeye soo maaha qulaabtu dembigoodii dembigii qalbiga ayuu madoobeynayaa raamo geel ruuxii yaqaan baa yaqaana geel wuu isku kaadiyaa kaadidu marka dambe intay fadhiistaa sayntii ay hashu lahayd dabadeed yaa waxay noqonaysaa raamo ayay yeelanaysaa dhagax oo kaleo haddii lagugu dhufto ku dakhraya marka wax nuur oo gelaya male taskiyadu marka waxaa weeyaan dembiga in lagaa ilaaliyo daacadu ay badato qalbigaagii uu nadiif noqdo qalbigaagi uu noqdo mawsuulan billaah mid ilaahay subxaana wa tacaala ee ku xidhiidha oo wayurabbiihim uu nabigu barbaariyo tarbiyatan barbaarin daqiiqatan oo aad iyo aada u qoto dheer daqiiqatan camiiqatan oo qoto dheer oo yaxduu binufuusihim naftooda ugu heesayo heesta tan waxaa la yidhaahdaa xoolaha marka la waraabinayo geela marka la waraabinayo waa loo heestaa si ay biyaha ugu cabbaan way yaqaanaa wuu heesi kuwa geela waraabinaya mar ma aamusayaan maxaa jira waxaa geelu marmar buu yimaadaa biyaha markaa waxaa la rabaa inuu biyo badan cabo marka waa loo heesaa dhinaca kale marka la soconayo oo la guuragalaynayo awrta iyo waa loo heesaa iyagana si ay socodka u kordhiyaan haddana dadka lo-da leh ee caanaha badan lo-da ka maala music bayba u shidaan waad arkaysaa marar badan xayeysiis lo music loo shidayo waxaana la yidhaahdaa way ku caana badisaa marka heesiddu waa middaas heesihii caadiga ah oo kale maaha nabigaa heesay ma aha hadda tani heestii waa waxaas maaragtay nafta lala khitaabayo nafta naftaa loo yeedhayaa yaxduu bihim waxaa loogu yeedhayaa oo binufuusihim nafyaalkooda ayaa waxaa loogu yeedhayaa oo loogu heesayaa ilaa manaasili sumuwi ruuxi naftu meel ay sare ku aado meel sare ay ku gaadho darajadeed iyo wanaqaail qalbi qalbigu inuu noqdo saafi oo aan wasakh iyo saxariirtoona lahayn iyo wa nadaafatilkhuluqi iyo akhlaaqda inay noqoto mid nadiif ah oo aan lahayn wax xumaana aan lahayn iyo wa taxaruri in laga xoroobo oo laga madax bannaanaado oo laga farabaxsado min sultaani almaadiyaati waxyaabaha nafta ay jeceshahay ee maadiyaadka awooddooda oo dhan in laga laga farabaxsado walmuqaawamati iyo in la diido muqaawamada in laga hortago oo la diido weeye lishahwaati shahawaadka naftu ay jeceshahay waxay naftu jeceshahay oo dhan ood ka hortagto iyo wanusuuci iyo in naftu ay u leexato oo ay u cararto ooy u hilowdo ilaa rabbi al ardi waasamaawaati dhulka iyo samaawaadka rabbigood oo wayudakii uu huriyo tanna waxaa weeyaan waa hurin in la huriyo jamrata quluubihim mu'miniinta quluubtooda quluubta dhuxusheeda in la huliyo huriyo oo qalbi nool uu noqdo uusan qalbi dhintay uusan noqon oo wayukhrijuhum rasuulku inuu ka bixiyo dadkii mu'miniintaha min adulumaati mugdiyada oo ama gaalnimada ama macaasida ah iyo gardarada iyo dee macaasida way noocyo badan tahay ila nuuri nuurka loo bixiyo oo ilaahay in lagu xidhnaado ah oo wayakhudahum rasuulku uu baro bisabri inay adkaystaan oo ay u gegsadaan oo ay u dhabar adeegaan cala al adaa dhibka wixii dhib ahay soo gaadhana inay ku samraan iyo wasafxi inay iska cafiyaan oo iska dhaafaan oo ay u dulqaataan aljamiil oo wanaagsan mid xumeeyey inaadan waxba ka argoosanine aad ka socoto iyo waqahri nafsi iyo naftaada inaad ka adkaato naftaada mar haddaad ka adkaato oo iyadu ayna ku hogaaminina adigu aada hogaamiso iyadana waad guuleysatay fasdaaduu markaas intaas markay dhacday kadib fasdaaduu waxay siyaadsadeen ay kororsadeen rusuukhan sugnaansho fiddiini diinta lagu sugnaado rusuukha waxaa weeye dhidibada marka inta la aaso aan wax kasta oo la sameeyo dabayl kasta oo timaada dhib kasta oo yimaada aynan gilgili karayn baa rusuuq laydhaah iyo wa cusuufan ka santaagid laga santaago can ishahawaati waxyaabaha xunxunka ay naftu jeceshahayna laga santaago wa tafaaniyan iyo huritaan nafta la huro iyo maal iyo wax kasta oo jeceshahay la huro fii sabiili almardaati allah subxaana wa tacaala raalli ahaanshihiisa si aad u hesho daraaddeed ood wax walba hurto naf iyo maal iyo wax walba wa xaniinan hilow ila aljannati jannada loo hiloobo wa xirsan dadaal naf hurid ah cala alcilmi waxbarashada iyo cilmiga iyo wa fiqhan faham qoto dheer fi diini diinta la fahmo fiqhiga waxaa la yidhaahdaa alfahmu daqiiq baa la yidhahda waa fahmiga qotada dheer oo diinta la fahmo wa muxaasabati nafsi iyo naftaada ood la xisaabtanto wa qahran adigoo ka adkaada linnasacaati waxyaalahay naftu jeceshahay wa ghalabatan isagoo ood ka adkaata weeya isku miduune cala alcawaatifi cawaatiftaada iyo waxay naftu jeceshahay wa tasayturan iyo adkaan aad ka adkaato cala athaa'iraati waxyaabaha kaca naftu markay kacdo walhaa-ijaati iyo waxyaabaha ku didiya oo ku kiciya wa taqyiidan adkaysi bisabri sabarka lagu isku xidho wa taqyiidan isku xidhitaan laysku xidho oo laysku seeteeyo bisabri sabir adkaysi walhuduu'i deganaansho walwaqaari iyo odaytinimo iyo sharaf intaasoo idil ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu asxaabtiisa baray darsigan oo qeybtaa hore oo maxaanku idhaahdaa bishaaraadkeena intaas ayay ku eg tahay waxaan u gudbaynaa marxaladii labayd labaad ee dacwada intii hadda aan soo jir kusoo jira waxa weeyaan nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku gaabsan jiray uun maka iyo wixii yimaada dadka maka degan iyo dadka socotada ee maka yimaada gaar ahaan xilliga xajka intaas ayuu dacwada gaadhsiin jiray weli meel kale oo bannaankeeda uma bixin markan waa markii koobaad ee maka bannaankeeda uu rasuulku u baxo uu dacwada dadka gaadhsiiyo dacwatul islaami islaamka dacwadiisii khaarija makkata oo maka bannaankeeda ah dabcan magaalada kale ee weynayd ee maka ku xigtay ee meelaha ku taallay waxay ahayd daa'if bay ahayd marka rasuulku daa'if buu aaday al rasuulu rasuulka oo sala allahu calayhi wasalam fi daa'if magaalada daa'if ku sugan fii shawaala bisha shawaal waa ta ramadaan ka dambaysa eh sanata cashrin min annubuwa sanadkii tobnaad ee nabinimada bishii shuwaal oo ku aadan fii awaakhiri maayo bisha may laydhaha ama bisha shanaad miilaadiga marka la eego ow awaa-ili yuuniyo ama bisha lixaad ee juun la yidhaahdo yuuniyona waa la yidhaahdaaye bilowgeeda sanata sittomia wa tiscata cashar dhalashada nebi ciise markii laga joogay lix boqol iyo sagaal iyo toban waa taariikh muhiim ah yuu kharaja nabiyu nabigu wuxuu baxay sala allahu calayhi wasalam ila daa'ifi magaalada daa'if ayuu u baxay wa hiya daa'if tabcudu waxay ka fog tahay can makata magaalada maka waxay ka fog tahay naxwa sitiina miilan lixdan mayl wax ku dhodhow ama sagaashan kilomitr saaraha wuu socday sagaashankaa sagaashankaa kilomitr ama lixdankaa mayl maashiyan isaga oo lugeynaya calaa qadamayhi labadiisa lugood uun ku socda oon wax gaadiid ah fuushanayn laa faras laa dameer laa baqal laa rukuub midna ilan baaburiyo markaas ma jirin jii-atan soo tegitaanka waduhuuban jii-atan imaatinka soo noqoshada iyo waduhuuban tegitaankii uu meesha tegayay dahaaban wa iyaaban ba hadda la isticmaalaa dahaaban tegitaan marka meesha aada u socoto meesha adiga aada joogtay maahana meesha aada u socoto eed aadayso markaa dahaab baa laydhaha tegitaan wa iyaaban iyo soo noqod markaad kusoo noqonayso meeshii aada safarka ka bilowday wa macahu rasuulka waxaa la socday muhiim mowlaahu rasuulka mowlihiisi baa la socday wiil buu u ahaa markaas wiil buu ka dhigtay ilaa laga mamnuucay oo qur-aanka uu soo degtay zayd ibnu xaarita ahaa mowlaha waxaa la yidhaha ruux addoonku u ahaan jiray ood xoraysay wa kaana wuxuu ahaa rasuulku kullamaa mar kasta oo mara calaa qabiilatin qabiil uu maro oo fi tariiqi waddada make iyo daa'if u dhaxaysa degan markuu maraba dacaahum ila lislaami islaamka ayuu ugu yeedhi jiray qabiilkaas iyo dadkiisa falam tujib kama yeelin ilayhi rasuulka iyo dacwada ugu yeedhayay waaxidatun mid oo minhaa qabaailka ka mid aho ka yeeshayna ma jirin falamaa markii intaha uu gaadhay rasuulku ila daa'if magaalada daa'if markuu aaday markuu gaadhay camida wuxuu aaday uu u qastay halaathata ikhwa saddex nin oo walaalo ah oo min ru'asaa'i thaqiif qabiilka ugu weyn ee degan magaalada daa'if thaqiif baa la yidha yaa la dhihi jiray thaqiif marka qabiilka thaqiifna waxaa madaxu ahaan jiray saddex nin oo walaalo ah saddexdii nin ee walaalaha ayuu rasuulku aaday kolkiiba wahum saddexdaasi magacyadooda waxaa la yidhaha cabdi yaa leyl wa mascuud wa xabiib kulligoodna waa ilmo camr abnaau camr ilmo camr ibnu cumayr athaqafi fa jalaysa ilayhim iyaga ayuu la fadhiistay saddexdoodii wa dacaahum ilallaahi alle iyo diintiisa ayuu ugu yeedhay wa ilaa nusrati lislaami islaamka inay u hiiliyaanna wuu ugu yeedhay fa qaala axaduhum mid iyaga ka midi wuxuu yidhi huwa isagu yamrutu wuxuu kitfayaa uu googoynayaa thiyaaba alkacbati kacbada maradeeda ayuu googoynayaa dembi weyn weeye yacni dembi weyn inay tahayna iyagu arki jireen yacni dembi la gala ka ugu weyn oo kacbada maradeeda inaan kitfo ah ayaan samaynayaa buu yidhi in kaana allaahu hadduuba yahay alla adiga arsalaka kay kusoo diray marka waa jawaab foolxun oo aan maaragtay xishood iyo sharaftoona aan lahayn iyo ciyaal suuqnimo ah wa qaala alaakharu kii kalena wuxuu yidhi amaa wajada allaahu oo alla ma helin miyaa axaddan mid oo hayraka adiga aan ahayn ma helin miyaa ma adiga ma adiga waxaan ahayn miyuu waayey wa qaala athaalithu kii saddexaadna wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay laa ukallimuka inaanan kula hadlayn adiga abadan weligay maxaa jira in kunta rasuulan haddii aad rasuul tahayna sida aad sheeganayso kolley anuma rumaysniye la anta adigu acdamu mid ka weyn baa tahay khataran xagga maaragtay khatarta min an arudda calayka alkalaama inaan hadal kugu soo celiyo arrintaadu way ka weyntahay haddii aad rasuul tahay wala in kunta haddii aad tahay takdibu cala allaahi mid ilaahay ku been abuuranaya oo ilaahay been ku been abuuranaya haddii aad tahayna maa yembaqii aniga iima habboona an ukallimaka inaan kula hadlo marka waa saddex nin oo saddex shaqi a bay ahaayeen fa qaama waxaa kacay canhum iyaga rasuululahi rasuulka ilaahay meeshuu iska kacay mar haddii ay saaxun ula hadleen wa qaala lahum wuxuu ku yidhi id mar facaltum aad fasheen maa facaltum wixii aad fasheen aada og tihiin faktumuu qariya canii aniga hay sheegsheegina uun wa aqaama wuxuu joogay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam beyna ahli daa'if dadka reer daa'if wuxuu joogay casharata ayaamin toban maalmood tobanka maalmoodoo laa yadacu uusan ka tegayn axadan cidna oo min ashraafihim dadkoodii magaca lahaa ah ilaa haddii uu jira jaa-ahu wuu iman jiray wa kallamahu wuuna la hadli jiray fa qaaluu waxay ku yidhaheen dhammaantood ukhruj min bilaadina beledkayaga nooga tag warkaaga waxba ku falimayna in naga bax wa aqraw waxay ku direen bihi rasuulka sufahaa'ahum ciyaalo suuqoodii ayay ku direen falamaa markii araada uu damcay rasuulku alkhuruuja inuu baxo magaalada iskaga tago tabicahu rasuulka waxaa soo raacay oo soo dabagalay sufahaa'ahum ciyaal suuqoodii wa cabiiduhum iyo addoommadoodii yasubuunahu iyagoo aflagaadaynaya wayasiixuuna bihi kuna qaylinaya xataa ijtamaca calayhi annaasu ilaa dadkii oo dhani ay ku soo ururaan rasuulka fa waqafuu ay istaagaan lahu isaga simaatayni laba saf ayay isu taageen wa jacaluu waxay bilaabeen ciyaal suuqiintii yarmuunahu inay ku tuuraan rasuulka bilxijaarati dhagxaan ay dhaxaan ku wada tuuraan iyo wa bikalimaatin kalimaadna ay ku tuuraan oo min asafahi ciyaala suuqnimo iyo aflagaade aflagaade ah wa rajamow waxay dhagaxa la heleen ay dhagaxa ku dhufteen caraaqiibahu anqowyadiisa xataa ikhtadaba ilaa uu midab ka yeesho ay ka midooboobaan ikhtidaabku waa cillaanka oo kale somaan arkin cillaanka sida cillaanka oo kale nacalaahu labadiisii labadiisii kabood biddimaa'i dhiiggii isaga ka baxayay ay labadiisa kabood kadood ay midab yeeshaan inaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun edab darana wa kaana wuxuu ahaa zayd ibnu xaaritha wuxuu ahaa yaqiihi kii kii isaga dhiga binafsihi naftiisa ayuu isaga dhigi jiray dhagxaanta lagu soo tuuraya rasuulka xataa asaabahu ilaa uu dhagax ku dhaco oo shijaajun dakhar fii ra'sihi madaxiisa ilaa uu ka dakhramo walam yazal kama hadhin bihi rasuulka assufahaau kuwii ciyaala suuqiinta ay kama hadhin inay ahaadaan kadaalika sidaas ay dhagaxan ugu tuuraan uguna qayliyaan xataa alja-uuhu ilaa ay ku qasbaan inuu ku gabbado uu ku dhuunto uu ka galo ilaa xaa'itin beer xaa'idka waxaa la dhihi jiray markaas beerta hadda asyandada la yidhaahda ee geedmidhoodka iyo wax walba leh xaa'idkaasoo lucutbata wa shaybata ibna rabiica laba nina walaalahon kale hadhaynin oo markii dambena naarta wada galay weeye labadani oo dagaalkii beder lagu dilay ibnay ibnay rabiica labadaa nin beer ay lahaayeen ayuu galay rasuulka sala allahu caleyhi wasalam taasoo u jirta calaa halaathati amyaalin saddex mayl u jirta min adaa'ifi magaalada daa'if falamaa markii iltaja-a uu magan galay uu ku gabbaday ilayhi beertii markii uu ku gabbaday uu galay yay rajacuu canhu ka laabteen maxaa jira beerta ma geli karaanoo niman quraysh ayaa leh wa ataa rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu yimid ilaa xublatin hooso meesha hoosada ahee ee la dhiso oo min cinabin geedka cinabka ah cinabka waxaa loo dhisaa meel cariisha ayaa loo dhisaa markaasuu ku fantaa markaasay hoos samaysaa halkaas ayuu fadhiistay fa jalasa wuu fadhiistay fii dillihaa taxta dillihaa hooskeedii hoosadaas oo canabka ah meesha loo dhisay ayuu fadhiistay ilaa jidaarin derbina wuu ku tiirsaday falamaa markii jalasa uu fadhiistay ilayhi derbigii uusaa ugu tiirsaday wadma-anna uu xasilay uu degay dacaa ilaahay buu baryey biducaa'i duca ayuu alle ku baryey ducadaasoo almashhuuri ee caanka ee la wada yaqaano alladii ducadaasoo yadullu ku tusinaysa cala imtilaa'i qalbihi rasuulka qalbigiisa inuu ka buuxo ka'aabatan murugo wa xusnan iyo tiiraanyo mimaa wixii uu ka murugaysan yahay amuu la tiiraansan yahay laqiya uu la kulmay oo min ashiddati dhibaato ah wa asafan ka xumaan uu ka xun yahay calaa annahu rasuulka lam yu'min bihi inuusan rumaynin axaduna cidna aysan kasoo rumaynin oo hal ruux oo dacwada qaatana uusan rasuulku ka helin qaala rasuulku wuxuu yidhi oo ilaahay ku baryey allaahumma allahayow ilayka adiga oo keliyata yaan ashku u sheeganayaa dacfa quwatii awooddayda ama tabartayda yarideeda wa qilata xiilatii tabtayda yaraanteeda wa hawaanii cala annaasi iyo dadku siday ii fududaysteen yaa arxam araaximiina inta naxariisata kii ugu naxari badnaayow anta adugu rabbulmustadcafiina inta la daciifsado ee la tunjuleecsada rabbigood adigaa ah wa anta adiguna rabbi rabbigay baa tahay ilaa man kumaad takilunay igu hallaynaysaa ilaa baciidin ma mid fogoo yatajahamunii ii hanjamaya oo ii waji xumaynaya miyaad igu hallaynaysaa am amase ilaa caduwin macadow ayaad igu hallaynaysaa oo mallaktahu amrii aada arrintaydana aada milkisiisay oo iga adkaaday oo iga awood badan in lam yakun laakiin isku soo duuduubo in lam yakun hadduubasan ahayn bika adiga qadabun cadho oo calaya aada ii qabta haddaysan jirin falaa ubaalii waxaan dan ka leeyahay ma jiro walaakiin hase ahatee caafiyataka adiga caafiyadaada oo dhibaato oo dhan aad iga ilaaliso yaa hiya hiya iyaduba awsacu lii iiga wusci badan iiga ballaadhan acuudu waxaan magan geli binuuri wejika wejigaaga nuurkiisa ayaan magan geli alladii nuurkaasoo ashraqat bi ashraqat lahu ay la siraadanto oy la iftiintay addulumaatu mugdi oo dhan oo wasaluxa calayhi uu ku hagaagsanaaday amru dunyaa waalaakhirati aakhiraya adduunba arrimahoodu ay ku hagaagsanaadeen waxaan ka magangelayaa wejigaaga nuurkiisaas min an tanzila biya inay igu soo degto qadabuka cadhadaadu aw yaxila calaya sakhatuka ama cadhadaadu ay igu soo degto waa iska mid une laka waxaad leedahay alcutbaa raali raaligelin ayaad leedahay ama xaalsiin ayaad leedahay waa isku mid alcutbaa xaalsiin baad leedahay xaal xataa tardaa ilaa aad ka raali noqoto walaa xawla walaa quwata ilaa bika awood maya laa xawla tabar iyo tab tab iyo tabarna ma jirto aan adiga xaggaaga ahayn marka ducadaas ayuu rasuulku ku ducaystay darsigana intaasaan ku daynaynaa wasala allah waslem calaa sayidina muxamedin wcala alihi wasaxbihi wasalim wassalaamu calaykum waraxmat ullah